bilowgii cutubka kontonaad markaasaa yuusuf ku dhacay wejigii aabbihiis wuuna ooyey oo dhunkaday kolkaasaa yuusuf wuxuu addoommadiisii dhakhtarrada ahaa ku amray inay aabbihiis meydkiisa dawo mariyaan markaasay dhakhtarradii israa'iil dawo mariyeen oo waxaa u dhammaaday afartan maalmood waayo sidaasay maalmaha daawamarintu ugu dhammaan jireen masriyiintiina waxay isaga u ooyayeen toddobaatan maalmood oo markii maalmihii loo ooyey isaga ay dhammaadeen ayaa yuusuf la hadlay reerkii fircoon oo wuxuu ku yidhi waa idin baryayaaye haddaad haatan raalli iga tihiin fircoon iila hadla oo waxaad ku tidhaahdaan aabbahay baa i dhaariyey oo wuxuu igu yidhi bal eeg waan dhimanayaa ee waxaad igu aastaa qabrigaygii aan ka qotay dalka kancaan haddaba waan ku baryayaaye ii fasax inaan tago oo aan aabbahay soo aaso oo haddana waan soo noqon doonaa markaasaa fircoon ku yidhi tag oo aabbaha u soo aas siduu kugu dhaariyey markaasaa yuusuf tegey inuu aabbihiis soo aaso oo waxaana isagii raacay addoommadii fircoon oo dhan iyo odayaashii reerkiisa iyo odayaashii dalka masar oo dhan iyo reerkii yuusuf oo dhan iyo walaalihiis iyo reerkii aabbihiis waxaa keliyahoo ay dalkii gooshan kaga tageen dhallaankoodii iyo adhigoodii iyo lo'doodii waxaana isagii raacay gaari fardoodyo iyo fardooley oo waxay ahaayeen guuto aad u weyn markaasay waxay yimaadeen goobtii hadhuudhka lagu tumi jiray oo aataad oo webi urdun ka shishaysay oo halkaasay ku baroorteen baroor aad u weyn oo daran oo aabbihiis wuu toddoba maalmood oo loo baroortay u dhigay oo markii dadkii reer kancan oo dalka degganaa ay arkeen baroortii ka dhacday goobtii aataad ayay waxay yidhaahdeen tan waa baroor ku xun masriyiinta oo sidaas daraaddeed waxaa magaceeda loo bixiyey abeel masriyiin oo waxay ka shishaysaa webi urdun wiilashiisiina way u yeeleen wixii uu kula dardaarmay iyaga maxaa yeelay wiilashiisii waxay isaga u qaateen dalka kancaan oo waxay ku aaseen godkii ku dhex yiil barrinkii meegfal ah oo ibraahim u iibsaday isaga iyo barrinkaba inuu ka dhigto meel xabaaleed oo hanti ah wuxuuna ka iibsaday cefron kii reer xeed oo wuxuu ku hor yaal mamre yuusufna markuu aabbihiis aase kadib wuxuu ku noqday masar isagii iyo walaalihiis iyo kullii intii isaga u raacday oo dhan inay aabbihiis la soo aasaan oo markay yuusuf walaalihiis arkeen in aabbahood dhintay ayay isku yidhaahdeen midhaa yuusuf waa ina nabcaan doonaa oo wuu inaga magan doonaa xumaantii aynu ku samaynay oo dhan oo markaasay farriin u fareen yuusuf oo waxay ku yidhaahdeen aabbaha intuusan dhiman ayuu dardaarmay oo wuxuu yidhi waxaad yuusuf ku tidhaahdaan haatan waan ku baryayaaye cafi walaalaha xadgudubkooda iyo dembigooda maxaa yeelay iyagu xumaan bay kugu sameeyeen haddaba waannu ku baryaynaaye annagoo ah addoommada ilaaha aabbaha naga cafi xadgudubkayaga yuusufna wuu ooyey markay la hadleen walaalihiisna way u dhowaadeen oo ku hor dhaceen oo waxay yidhaahdeen bal eeg waxaannu nahay addoommadaada markaasaa yuusuf wuxuu iyagii ku yidhi ha cabsanina waayo ma anaa ilaah meeshiisii jooga idinku xumaan baad ila damacsanaydeen laakiinse ilaah wuxuu damacsanaa wanaag si uu u sameeyo siday maantaba tahay oo uu dad badan badbaadiyo haddaba ha cabsanina anigu waan idin quudin doonaa idinka iyo dhallaankiinnaba wuuna qalbi qaboojiyey oo si raxmad leh ula hadlay oo yuusufna dalkii masar buu degganaa isaga iyo reerkii aabbihiisba oo wuxuu yuusuf noolaa boqol iyo toban sannadood yuusufna qarnigii saddexaad oo carruurtii efrayim ayuu arkay oo carruurtii maakiir ina manase'ehna waxay ku kor dhasheen yuusuf loowyihiisii oo yuusuf wuxuu walaalihiis ku yidhi anigu waan dhimanayaa laakiinse hubaal ilaah waa idiin soo booqan doonaa oo dalkan idinka kaxayn doonaa oo wuxuu idingeyn doonaa dalkii wuu ugu dhaartay ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub yuusuf wuxuu dhaariyey reer banu israa'iil oo ku yidhi hubaal ilaah waa idinsoo booqan doonaaye idinkuna waa inaad lafahayga halkan ka qaaddaan yuusufna wuxuu dhintay isagoo boqol iyo toban sannadood jira markaasaa inta daawo maydkiisii la mariyey waxaa lagu riday sanduuq dalka masar